Lixdan caruur agoon ah ayaa magaalada Portland loogu qaybiyay dharka ciidan kuwaas oo ay baxsadeen dad Muxsiniin ah oo ku nool dalka dibadiisa. Munaasabadda lagu qaybinayo dharka ciidan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada Portland, culimo diin, waalidiin, ganacsato, iyo caruurta loogu talagalay ciidsinta. Xasan Cabdirasaaq Axmed oo loo soo wakiishay ciidsinta caruurtan ayaa ka warbixiyay tirada caruurta la ciidsinayo.
caruurahaas oo dhan lixdan caruurah oo iskugu jira agoon iyo danyar ta markhaati ka tihiin lixdan caruura meesha lagu iidsiinaya inaysan meel ciyaar ahayn qofkii qof agoona iidsiiya inuusan maxaanku dhaa ilaahay agtiisa uu riddo weyn ka helayo weliba iyadoo ah maalin soon ah oo lagu sii jiro tobankii beri oo u dambeeyey Qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay ciidsinta caruurta ayaa ka mahad celiyay.
waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo intii fududaysay oo soonfal xaafida ugu horreeyana ayagana dembigooda allaha dhaafo waxaan leenahay waa nasiib runtii howlahaasoo kale qofka qabta nabigeenna waxaa laga wariyey inuu yidhi sal allahu calayhi wasalam ana wa kaafirulyatiimi ka haatayni fi ljanna oo kamaa qaala sal allahu calayhi wasalam anigaiyo qofka agoonka faalo qaada oo wax u qabta sida labada farood baan jannada ku noqonaynaa baa rasuulkeenna laga sheegay inuu yidhi sal allahu calayhi wasalam macnaa jannada waxaan kaga horraynayaa labadan farood inta yaroo ay kala horreeyaan in la eg baan jannada kaga horraynaya qofkii agoon ka faalo qaado dantiisa Een, waxaan u mahad celinayaa dadka caruurta yararka ee agoonta iidsiiyey wayna mahadsan yihiin meeshay ka soo saareenna beddel qaar qaba ilaahay ha u geliyo Magaalada Portland ee gobolka mudug ayaa waxaa ku nool caruur isugu jira agoon iyo danyar kuwaas oo u baahan in la ciidsiiyo maadaama aysan awoodin inay iibsadaan dharka ciida.